bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu اlgaswi calى اlxamiir duulaankii cadayntiisi xukunkiisii cadayntiisii buu u baab yahay cala alxamiiri dameeraha korkooda lagu duulaan tago baabkan marka wuu baabeeyey alimaam albukhaari wax xadiidana kuma dhigin hoostiisa riwaayat almustamli keligeed ayuuna ku sugan yahay bikayri xadiid ayb qaarna baabkii hore ayay u dumeen labada xaaladna waa mushkil haddii baabkii hore loo dumana dee waxaa weeyaan tarjamadii iyo axaadiidta ku hoos qoran ma ismudaabaqaynayso ayb haddii kalena tarjamo inuu sameeyey oo xadiid uunan hoosteeda ku dhiginna waa mushkil laakin fii riwaayati اlmustamli ashalu liأnnahu yaxmilu calى annahu wadaca atarjamata waakhlىa bayaadan lilxadiidi اllaa'iqi biha faاstamara dalika wakaأnnahu araada an yaktuba طariiqan lixadiidi mucaad kuntu ridfa الnabiyi sal ا l slm waxaa laga yaabaa inuu marka tarjamada qoray iyadoo bayaadoo cad uu ka tegey oo markaa uu niyeysnaay inuu ku dhigo xadiidka mucaad oo nebiga gadaashiisan saarnaa calaa ximaarin yuqaalu lahu cufayr ayb sidaasoo kale u sheegay marka tarjamadan marka siday ahaataba wax xadiida hoosteeda kuma qorno baabu baklati الnabiyi salى اllahu alayh waali wasalam albaydaa'a baqashii nebiga caddaynteediibu u baab yahay ee caddayd qaalahu anasu anas ayaa yidhi oo xadiid ahaan u sheegay wa qaala abu xumayd ahdaa meliku aylata wuxuu u soo hadiyeeyey lilnabiyi sal l slam nebiga baklatan baydaa baqal cad qaala xadaanaa camru bnu caliyin wa huwa abu xafs alfallaas qaala xadaanaa yaxyaa huwa bnu saciidin alqaطaan qaala xadaanaa sufyaan huwa sufyaan bnu saciid ibni masruuq athawri qaala xadaanii abu isxaaq wa huwa abu isxaaq asabiiciy camr bn cabdillahi alhamdaani qaala samictu camra bna alxaarid qaala maa taraka الnabiyu sal l slama nebiga kama tegin ilaa baqlatahu اlbaydaa baqashiisii caddayd maahane wax kale kama uunan tegin iyo wa silaaxahu iyo hubkiisa iyo wa ardan dhul tarakahaa uu ka tegay sadaqatan sadaqo uu igaga tegay darteed ayb marka wuxuu ka rabaa ilaa baqlatahu اlbaydaa baqashiisii caddayduu ka rabaa oo nebigu marka inuu baqal cad ou lahaa qال xdثna محمد بن المثنى وهو أbو موسى الزmن qال xdثna يحيى بن سعيد عن سفyان qال xdثnي أbو إسحاaq عن البراء رضي الله عنه qاla lahu رجل nin baa wuxuu ku yidhi yا أbا cmاaرةa أbو cmaarow walaytm يومa xunayn maalintii xunayn waad jeesateenoo waa cararteen qaala waxau yidhi laa maya wallaahi baan ku dhaartee maa wala النabiyu sal اه slm nebigu ma jeesanin ma cararin isaga markaa de waxaa weeyaan haddii la yidhaha waa jeesateenoo waa cararteen dee nebiga in dadka qaar ay u fahmaanaan dhici karto rasuulka ile saxaabadiibuu ku dhex jiraaye ama isaguna ou cararay marka bal fiiri marka jawaabtiisa wanaaggeeda wuxuu yidhi annaga ma cararin ma dhihin rasuulka ma cararin uu yidhi waana sax oo nebiga sal l slam ma uunan cararin walaakin wallaa waxaa jeestay buu yidhi surcaanu nnaasi dadka kuwooda degdegaayey surcaan marka bidami siin haddii la dabdiyo waa jamcu sariic weeyaan sarcaanu nnaas haddii la yidhaah oo bifatxi siin la dabdiyana ay awaa'iluhum dadka horaadka ahoo horay ku jiray oo dadka yacnii jeyshka ciidankiisii hore qaybtiisii hore ayaa carareen buu yidhi falaqiyahum hawaasinu hawaasin ayaa la kulan ayaa la kulantay binnabli ayay kula kulmeen ay ku qaabileen warmo yacnii leebab yani gamuunno wanebiyu sal l slama nebiguna calaa baqlatihi baqashiisa korkeeda uu yahay albaydaa'i ee caddayd waabuu sufyaan wa abuu sufyaana bnu lxaarid abuu sufyaan bnu lxaarid ibni cabdilmualibna aakhidun uu yahay midkii ku dheggan oo hayo bilijaamihaa xakamaheeda wanebiyu sal l slama nebiguna yaquulu ou dhahayo ana nebiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib tarjamada marka waxaa laga qaadanaya waxay tahay nebigu wuxuu saarnaa baqashiisii caddaydaa la yidhi ayb tarjamaduna waxay u tarjaman tahay nebigu inuu baqal ou lahaa baqal cad weliba inuu lahaa taas bayaankeeda ayaa loo tarjamtay xadiidkuna marka waa waafaqsan tahay ayb ibnu xajar wuxuu yidhi wastudilla bihi xadiidkan waxaa laga qaatay oo loo deliishaday calaa jawaazi itikhaadi اlbiqaali wainzaa'i اlxumuri cala اlkhayli in la samaysan karo baqal waxaa kaloo laga qaatay inay bannaan tahay dameeraha in la fuulsiiyo fardaha ile baqal maxay ka dhalanaya dameer iyo farasay ka dhex dhalaneen xadiid abu daawuud ku soo aroorayaa jiro ku suganoo ayaa yacni kayrkiisba oo nebigu sal ll ly slam uu yidhi innamaa yafcalu dalika aladiina laa yaclamuun dameer faras waxaa korsiiyo oo baqal ka raadiya markaa kuwa aan waxba garanaynin labadaa xadiid marka see loo jamcina midkaa abu daawuudna nebigu wuxuu leeyahay dadka aan waxba ogeyn ayaa dameeraha iyo fardaha isfuulsiiyo xadiidkanna waxaa laga qaadanaya maadaama nebigu baqal ou lahaa yacnii baqal cad nebigu sal l slam ou lahaa de baqal in la yeeshaa inaysan dembi ahayn qaladna ahaynaa ku cad marka meeshaas baqalna waxay ka imaanayan un labadan marka layskorsiiyo ayb ibnu xajar marka wuxuu ku jamciyey xadiidkan min aladiina inamaa yafcalu dalika aladiina laa yaclamuun waa dadka aan ihtimaam jihaadka iyo diinta iyo aysan ku haynin ayaa ku dadaala waxaas ayb oo yacnii fardihii marka waxaa la diidaa inay dabar go-aan oo baqlo un ay markaas baqashu ay badato taasaa la diidaan haddii marka farduhu ay dabar go-aan oy bataan baqashu ay badato baqal wixii faras uu qaban karay ee dagaala ma qaban karta iyada meeshaas marka naqsi baa ka imaanaya xadiidkan marka taasuu diidaa amaa haddii fardahana ay la badinaayo baqal in la yeesho laa ba'sa iyada markaas wuxuu yidhi لأna macnaahu alxadu calى takhiir اlkhayr lima fiiha min الhawaab wakaأna اlmuraad aladiina laa yaclamuun aلhawaab اlmurataba calى dalika kuwa aan ogeyn fardaha horaan usoo sheegnay soo maaha alkhaylu macquud fii nawaasiha alkhayr fardaha foodooda khayraa lagu guntay marka ajrigaas iyo lama socdo ninka fardaha intuu yareeyo baqalaha badinayo baabu jihaadi الnisaaءi baabu bayaani xukmi jihaadi الnisaa naagaha jihaadkooda xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay oo yacnii naaguhu jihaad ma leeyihiin iyaga qaala xadaanaa moxamed bnu kahiir wahuwa alcabdiyu qaala akhbaranaa sufyaan huwa athawriyu can mucaawiyata bni isxaaqa can caaishata binti طalxata can caaishata um اlmu'miniina radia allahu canha qaalat ista'dantu الnabiya sal l slama nebigan ka idin dalbaday fi ljihaadi jihaadka jihaadka shanigiisa ayaa nebiga ka dalbaday faqaala waxa uu yidhi jihaadu kuna alxaju jihaadkiinu waa xaj idinka yani jihaad waxaa idiin ah xajkii riwaayo kaloo nasaa-i uu warinaya waxay leedahay jihaad اlkabiiri ay alcaajizi wاdaciif wاlmar'ati alxaju wاlcumratu ninka waayeelka jihaadkiisa iyo naagta jihaadkeedu waa xaj iyo cumro xadiidkan marka caaisha wuxuu tusay jihaadku inuusan waajib ku ahayn naagaha ayb marka laakiinse jihaadukuna alxaju markuu nebiga yidhi jihaadkiinu idinku waa xaj laga qaadan maayo inaynan iyagu ku tadaw waajib yuusan ku ahaanin laakiin inay ku tadawucaan jihaadka oo haweenkii markaa yacni jihaadka ay ku tadawucaan oy sameeyaan oy ka qayb qaataan ma mancinayo xadiidkan ma diidaayo oo axaadiiduu keeni doonaa fara badan oo naago markaa nebiga jihaadka u raacay oo muslimiinta markaas iyo jeeshka muslimiinta kaalmaynayey iyo yuu keeni doonaa marka tarjamada bukhaari marka hore waa idlaaq ahaanuu ku keeno baabu jihaadi nisa oo sii daayey xukunkeedana marka waajib inuunan ahayn jihaadukuna alxaju ayaa laga qaatay laakiin inay ku tadawuciinaynan ku tadawuci karin oo aynan iyagu yowsanba waajib ku ahaanin inay sameeyaan ma loo diidana wa qaala cabdullaahi bnu اlwaliid xadaanaa sufyaan can mucaawiyata bihada qaala xadaanaa qabiisatu huwa qabiisatu bnu cuqba qaala xadaanaa sufyaan can mucaawiyata bihada ay bihada alxadiid وعن xبيب بن أbي cمرة عن cائشhaة بنت طلحة عن cائشhaةa أم المؤمiنiiن عن النبي sl اه sلم sألhu نisاؤhu naagihiisaa su-aaleen can الجiهاadi bay wax ka weydiiyeen faqaala waxau yidhi nebiga nicma الجiهاadu جiهاad ayaa nicmo lahaaday alxaju kan ammaanta lagu gaaryeelaayo waa xajka oo naagaha marka u ah tarjamadan marka ijmaalka ku jiro waxaan ka qaadanay jihaadku naaguhu inuusan waajib ku ahayn sunna ahaan ma u samayn karaan tarjamooyinka soo socda fiiri marka baabu gaswi lmar'ati naagta duulaankeedii inay duusho xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba uu baab yahay filbaxri badda korkeeda yacnii inay badda intay marto jihaad u aado markaa badda ka xagge qaala xadaanaa cabdulaahi bni muxamed wahuwa aljucfiyu qaala xadaanaa mucaawiyatu bnu camrin mucaawiyatu bnu camrin hadda ka horna waanu soo maray almacruuf waxaa la yidhaha ibnu اlkirmaani أhraجa xadiiثhu asxaabu الkutubi الsita qaala xadaanaa abu isxaaq huwa alfazaariyu abu isxaaq alfazaari magaciisa ibraahimu bnu muxamed bn اlxaariث aa la yidhaha alfazaariyu hiqaة xaafiظu lahu taصaaniif أhraجa xadiiثhu asxaabu الkutubi الsita can cabdillaahi bni cabdiraxmaan alansaariyi qaala samictu anasan radia allaahu canhu yaquul dakhala rasuulu llahi sal ly slama nebiga wuxuu u soo galay cala bnati milxaan ibnatu milxaan ibnatu milxaantaasna waxay ahayd ummu xaraam bintu milxaan ummu xaraamna waxay la dhalatay ummu sulaym bintu milxaan marka ummu xaraam anas habaryartiis anas habaryartiisu fataka'a cindahaa agteeda ayuu uskaday wuu seexdayoo ka wada fataka'a wuu cuskadayoo yani ama xusulkiisiibuu ku seexdayoo cuskaday ama mara iyo waxbuu cuskaday wuu seexday uma daxika nebigu intuu soo toosay uu qoslay faqaalat waxay tidhi lima tadxaku maxaad ku qoslaysaa yaa rasuula allah faqaala waxauu yidhi naasun min ummatii dad ummaddeyda ka mida yarkabuuna albaxra badda ayay fuulayaan alakhdara baddan cagaaran ayay fuulayaan fii sabiili illaahi jihaad bayna u fuulayaan dartiis yay ugu safraayaan maaluhum iyaga tusaalahooda maalu lmuluuki boqora oo kale wa cala alasirati sariiro korkooda ah fa qaalad waxay tidhi yacnii boqor carshigiisa kor saaran oo kale wa fa qaalad yaa rasuula allah waxay tihi rasuul allow udcu llaaha ilaahay ii tuub an yajcalanii minhum inuu iga yeelo kuwaas faqaala waxau yidhi allaahuma ajcalhaa minhum ilaahu ka yeel oo ka mid dhig iyada kuwaan ayb marka hadday naag aynan jihaad aadi karin ama aynan yacni badda u fuuli karin jihaad iyo waxyaabahaas nebigu waa ka reebi lahayo naaguhu uma bannaano u dhihi lahaa meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa inay jeyshka raaci karaan dabcan laakiin markaa dee zawj ninkeeda ama maxaarimteed iyo waxun inay la jiraan ayb ilaa jihaadku safar u dalbanaa safarkaa iyo waxaa uu dalbanayana dad qof markaasi iyadii markaa ay ku hirato waa inay leedahay markaa la socdo oo maxram ahaan iyo ula jiro fa qaala waxauu yidhi allaahuma ajcalhaa minhum uma caada waa ku laabtay nebiga haddana hurdadiibuu ku laabtay fadaxika waa qoslay faqaalat lahu midla waxay ku tidhi ow amase mima daalika muxuu kaagaasi ku ahaaday ood ku qosashay yani mima yacnii qosolkaagu muxuu ku ahaaday uu ku sababaysan yahay fa qaala lahaa isaguna wuxuu ku yidhi midla daalika kaagaas horoo kale fa qaalad waxay tidhi udcu llaaha ilaahay ii bari an yajcalanii minhum inuu kuwaa iga mid dhigo qaala waxauu yidhi anti min alawaliin aduu waxaad ka mid tahay kuwa hore yanii kuwa xagga hore uga jira ayaad ka mid tahay kuwaas walasti min alaakhiriin kuwooda dambe weliba ma tihid adiga kama mid ihid kuwooda horeaad ka mid tahay qaala anasun anas waxau yidhi fatasawajad cubaadata bna saamid ayay guursatay farakibat ilbaxra badda ayay fuushay maca binti qaradata maceeda haweentaa iyadoo la jirta falamaa qafalad markay jihaadkii ka soo laabatay rakibat daabatahaa daabaddeedii bay soo fuushay fa waqasat bihaa way ku joogsatay marka qoortay uga joogsatay intay tuurtay ayay luquntii uga istaagtay fasaqadat canhaa way ka dhacday famaatad waa dhimatay daabaddii bay ka dhacday waana dhimatay ayb xadiidka marka waxaa ku sugan mucjiza min mucjizaati rasuul sal ll l slam maxaa yeelay nebigu dadkaas waa ka mid tahay uu yidhi wayna ka mid noqotay ayb waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa macnihii loo tarjamay oo ah naaguhu inay markaa jihaadkii ku tadawuci karaan ayb macnahaasaa laga qaadanaa xoogaa markaan xadiidkan uuna soo maray hore waa noo soo maray waxyar wuxuu uga duwan yahay riwaayadii riwaayaadkiina soo maray meeshaan dambe ee ah qaala anas fatasawajad cubaadata bna saamit awel inuunan hore u qabin oo waxa muuqato markaas dhac nebigu u duceeyey kadib inay guursatay saasaa ka muuqato riwaayaadka badankoodna sidaan ma dhahayaan sharaxuuna ku dhigay ibnu xajar baabu xamli الrajuli imra'atahu fi اlgaswi duuna bacdi nisaa'ihi baabu bayaani xukmi xamli الrajuli ninka qaaditaankiisa ou qaado xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay imra'atahu haweentiisa ou qaado fi lqaswi duulaanka ou u qaado duuna bacdi nisaa'ihi naagihiisa qaarkood kale la-aanteed yacnii kuwana inuu ka tago mid inuu wato uu jihaadka u wato u kaxaysto ayb xadiidkan marka waxaa ku jiro dabcan haddii haweenkii qaarkood uu u kaxaysanayo wadayo inay aadi karaan nusuusta ka tilmaamaysauu ka mid yahay qال xdثna xajاaج بن minhاl qال xadثna cabdاللahi بن cmر النmayriي qال xadثna yuنس qال samictu الزهriيa qال samictu curwaة بن الزubayr وسacيid بن المسyب وcalqmة بن وqاaص وcubayd اللahi بn cabdالlaahi can xadiiثi caaئiشhaةa kul mid kasta xadaثanii wuxuu ii sheegay ضaaئfaةa qayb oo min اlxadiiثi ka mida qaalad waxay tidhi kaana الnabiyu sal ا l slm nebigu wuxuu ahaa idaa araada hadduu doono an yakhruja inuu baxo aqraca bayna nisaa'ihi naagihiisa u qori tuuri jiray fa ayatuhunna toodii yakhruju oo u soo baxo sahmuhaa leebkeeda yacnii sahmigeeda oo u soo baxo qorigeeda oo u soo baxo ama nasiibkeeda kharaja biha الnabiyu sal ا l slam nebiga waa la baxaayey taas uu la baxaayey fa aqraca baynanaa wuu noo qori tuuray fii ghaswatin duulaan hazaaha nebigu uu duulay fakharaja fiiha sahmii aniga nasiibkayga ayaa ku soo baxay fakharajtu maca اnabiyi sal ly slam nebigaan la baxay qabla an yanzila alxijaabu xijaabka intuunan soo degin ka hor xadiidkan kee waa soo marnay hadda ka hor xadiidkan soo nagu cusub yahay kee waay marka xadiidkan ya maqlayo xadiiulifki waanu soo maray xadiidkan isagoo dheeroo saddex safxa waanu soo maray keligiisaan maalin akrinaynin ma xasuusataan adi marka bukhaari waa kala googoyna axaadiidta marba qayb hadda markaan waa kala gooye markaasna isagoo dhammaystiran oo hal meel baabu aswi nisaa marka tarjamada xadiidkuna mudaabaqadooda waa iska daahir baabu gaswi الnisaa'i naagihii duulaankooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay wa qitaalihinna iyo dagaalkooda maca arijaali ragga macooda inay dagaalamaan oo ay ragga ka dhinac dagaalamaan taa inay bannaan tahay waajib kuma ahan laakiin hadday iyadu samayso waa dhibm xukunkeeda ayuu caddaynaya masaladaas qaala xadaثanaa abu macmarin qaala xadaثanaa cabdulwaariث huwa bnu saciid aلtanuuriyu qال xadaثna cabdالعaزيiز huwa بن shayb can أنس radيa الlه عanهu qaal lama kaana yowmu أxud maalintii أxud markay ahayd inhazma الnaasu dadkii way jabeen can النabiي sal اه slm nebiga xaggiisa ayay ka jabeenoo way ka carareen qaala waxa uu yidhi walaqad ra'aytu waxaan arkayay caaئiشhaةa binta abi bakrin iyo وأma sulaymin iyo umu sulaym wainahumaa wlxaal inahumaa iyagu labadooda lamushammirataani ay markaa yacnii maryahooda ay kor u qaateen oy xaydxayteen araa aan arkayo khadama suuqihinna shanshadooda yacnii waxa ku xihan ee jinjimaha ku xihan aan arkayo ayb isaga marka aragtidaas uma qasdin laakiin araggiisaa ku dhacay goobtuna goob dagaal waaya hadda marka aydhayd xaydxaydsi wax qariib ku ah ma ahan ayb tanquzaani alqiraba ayb tanquzaani markaa yacnii ay la boodboodayaan alqiraba ay bilqirabi sibraarada ay markaa la boodboodayaan qirab marka waa jamcu qar jamcu qirbatin qirbaduna waa sibraarka sibraarka biyaha ku jiraan yanii iyagii marka biy sibraarada biyaha ay ku jiraan ayay la tallaabsanayeen waay oo ay ciidanka iyo waxaa siinayeen ay u geynayeen tanquzaani waa ficil oo sida ka muuqatay de laazim ah tanquzaani bimacnaa yacni tahibaani iyago xaal ay boodayaan haddii marka waa boodayaan la yidhaha alqiraba nasbaheeda marka muxuu wej ma yeelan karaan wej ma yeelan karaan nasbaha tanquzaani iyagoo xaal ay boodayaan waa boodeen mar haddii la yidhaha mafcuul baa la sugaa maya meeshaa marka nasbahaani wejka keliya oo loo yeeli kara waxay tahay wejka keliya ee la la dhihi karaa waxa ay tahay in la dhaho mansuub binasci اlkhaafid xaraf jar ayaa ka maqan oo laga gooye sidaasaana lagu nasbiye nusiba binasci اlkhaafid say noqonee marka tanquzaani bilqirabi waxay la boodaayeen markaas yacnii sibraarada sibraarada biyaha ku jiro xaal ay la boodaayeen wa qaala hayruhu kayrkii waxa uu yidhi tanqulaani alqiraba haddii marka tanqulaani lagu macnaayo waa iska waadax tanqulaani xaal ay raraayeen ay naqlinayeen oo xambaaraayeen alqiraba sibraarada inuu tadmiin isaga jiro waa suurtooda calaa mutuunihimaa dhabarkooda korkiisa ay ku qaadaayeen uma markaa dabadeed tufriqaanihi way shubaayeen fii afwaahi اlqowm ciidanka afkiisa ayay ku shubaayeen biyihii yani waa waraabinayeen uma tarjicaani waa soo noqonayeen fatamla'aaniha fatamla'aanihaa way buuxinayeen uma tajii'aani way imaanayeen fatufriqaanihi fii afwaahi اlqowm dadka yani qowmka afkooda ayay ku shubaayeen markaas tarjamaday marka xadiidkuwaas mudaabaqaynayan xadiid kalena wuxuu ahaa haddii aan baxno kunaa naqzilu shacra wanuciinu fii sabiili اllaahi wanudaawi ljarxa wanunaawilu sihaama wanasqi sawiiqa saasuu dhahaya ciidanka biyahan u dhaaminaynay dhaawaca waa qaadaynay sawiiqa iyo daangada ama saloolkana waa waa ciidankii baan u dhiibaynay oon siinayn oon ka daba qaadaynay ayb bal riwaayada muslim iyadu waxay leedahay inay hub qaada jireenba oo umu sulaym can anasin anna umma sulaym ittakhadad waxay qaadatay khanjaran toorey yowma xunayn faqaalat markaa waxay tihi waxaan u qaatay indanaa minii axadu min almushrikiina baqartu bihi badnahu waxyaabahaas oo dhan marka waxay daliil u tahay inay ku tadawuci karaan jihaadkeena bukhaari marka axaadiidtaas uu ka hadlay baabu xamli الnisaaءi marka ayb baabu xamli الnisaaءi اlqiraba ilى الnaasi fi اlgaswi baabu bayaani xukmi xamli الnisaa'i naagihii qaaditaanka ay qaadaan alqiraba sibraarada caddayntiisii buu baab yahay ila الnaasi dadka ay u qaadaan fi اlgaswi duulaanka dhexdiisa qaala xadaثanaa cabdaan qaala akhbaranaa yunus can bni shihaab qaala ثclبة بن أbي mالك ثclبة بن أbي mالك magaciisa waxaa laydhaha أbu yaحyى الmdني مkhتلف fيi صحbatihi صحbadiisa ayaa laysku khilaafsanya وqاala العiجلي تاaبعiي ثقة أkhرaجa xadيiثه الbخhاaري وأbو dاود وبن mاaجة إنa cمر بن الخطاaب رaضي الله عanه cمر qasma wuxuu qeybiyey muruuطa maryo go-yaalow qeybiyey bayna نsاء bayna نsاء min نisاءi الmadiinةi haween ayuu u qeybiyey naagihii madiine ka mid a fa baqiya waxaa soo haray mirdun go jayidun wanaagsan fa qaala lahu bacdu man cindahu dadkii la joogay qaar ka mid ah waxay ku yidhaahdeen yaa amiira almu'miniin amiiruulmu'miniinow acdi sii haadaa kan go'aani ibnata rasuulillahi sal l slama gabadha rasuulka gabadhiisa sii allatii cindaka taasoo adiga aad qabto oo agtaada joogto de cumar marka gabadh rasuulka gabadhiisaa miyuu qabe haa oo wuxuu qabay umu kulhuum umu kulhuum binti caliyin radia allaahu canhu faaimaa dhashay ilmaheeda iyadaa ugu yarayd cali baa dhalay markaa de faaimo gabadhay dhashay nebigana waa dhalay soo maa waa gabadha awowga u ahay kaanaysooga dhalaymarka saasay ka wadaan yuriiduuna umma kulhuum ayay doonayaan binta caliyin faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi ummu saliiqin axaqu ummu saliid ayaa ku xaqnimo badan oo iyada uga xaqnimo badan wa ummu saliidin ummu saliid min nisaa'i alansaar ayay ka mid ahayd miman baayaca rasuula اllahi sal l slam naagihii nebiga la mubaayacoodeen qaala cumaru cumar waxa uu yidhi fa innahaa kaanad waxay ahayd tasfiru lanaa inay noo qaadaysay alqiraba sibraarada yowma uxud maalintii uxud yanii maalintii uxud sibraarada iyo ashuumaday biyaha noogu waday qaala abuu cabdillaahi tasfiru takhiiu takhiidu sidaasuu bukhaari sheegay qaadiciyaad waxa uu yidhi takhiidu in lagu macneeyaa hayru macruufin fi lugati luqada carabiga wax lagu yaqaana maaha macno ahaana hadda iskeeni maayaan takhiidu waa tolaysa in macnaha marka kaanat tasfiru ay taxmilu waay macnaha sax waxay qaadaysay sibraarada maalintii uxud ayb ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dee marka qofka haddii uu waaqico adag iyo mar shiddo badan iyo dhib badan uu jiray qofkii soo dadaalo oo yacni meel ka soo baxo oo yacni maslaxo weyn oo fiicani la yimaado in markaa abaalgudkiisa oo weynaanayo waxa dadka lagu kala qiimeeyo inay tahay hadba sida ay u dadaalaan inay tahay cumar marka wuxuu leeyahay gabadhan marka rasuulka awowga u yahay ee aniga aan qabo waxaa uga xaqnimo badan uu leeyahay haweentaas ansaarta umu saliid maxaa yeelay waa maalinkii uxud ayay nala dadaashay oo markaa yacni haweenkii biyaha iyo saas nooga daba waday ayay ahayd buu leeyay marka qofka marka loo baahan yahay juhdigiisa iyo dadaalkiisa waxa uu markaas bixiyo de markii la barwaaqaysan yahay la mid maaha saas darteeda marka asxaabu bedrin ay uga qiimo bateen dadka intooda kale mar walba waxaa la leeyahay fulaan miman shahida bedran waa fulaan waa bedri yacnii beder waxay noqotay marka ammaan lagu ammaano qofkii ka qayb qaatay meeshaas marka xataa malaa'igtii beder ka qayb qaadatay waa ka fadli badan yihiin malaa'igta kale sida axaadiidta gobol ku timid beder marka baahida markaas loo qabay nusrada iyo dadaalka ka badnayd mararkii kale ilaa nebigu sal l slam uu yidhaahdo lacala allaha طalaca calىa quluubi ahli bedrin faqaala acmaluu maa shiئtum inii qad gafartu lakum darajadaasaa la siiyey baabu mudaawaati الnisaaءi اljarxaa fi اlgaswi baabu bayaani xukmi mudaawaati الnisaa'i naagihii daaweyntooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay aljarxa ay daaweeyaan kuwa dhaawaca fi lgaswi duulaanka dhexdiisa qaala xadaثana caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaثana bishru bnu اlmufadal qaala xadaثana khaalid bnu dakwaan can اrubayic binti mucawid qaalat kunaa maca اnabiyi sal l slam nebiga maciisaan ahayn nasqii waa waraabinaynay wanudaawi aljarxa dhaawacana waa daaweynaynay wanaruddu اlqatlaa kuwa la dilayna waan celinaynay meeshii lagu dilaantaan meydka ka qaadna ayaan qaadaynay ila lmadiinati baan u celinaynay tarjamada xadiidkaas mudaabaqaynaya baabu raddi الnisaaءi اljarxa wاlqatlaa celinta ay celinayaan dhaawaca iyo dadkii la dilay qال xdثna مسدد qال xdثna بشhر بن المفضل عن khالد بن ذكوان عن الربيع بنت معwd qالت كuنa نغزو mعa النبي sلى اه علي وسلم فنسقي الqوم qowمka ayaan waraabinayna وnkhدمهم waa u adeegayna ونرد الجaرxa dhaawacan celinayna والqaتلa iyo kuwa la dilay إlى الmadينaةi ayaan u celinayna meeشhaan marka iبن xaجaر wxuu yihi وفيهi جawاaزu مuعاalaجaة الmرأة الأجنبية الرaجuل الأجنبية للضaرuuرaة waxaa laga qaadanaya inay bannaan tahay haweentu haween ajnebi ah nin ajnebi ka ah inay daawey karto lidaruurati haddii wax kale la waayo ayb qaar marka waxay yidhaahdeen culammada ka mid ah oo haddii naag ay dhimato ee la waayo cid dhaqdo cid dhaqdo haddii la waayo oo naaga dhaqaa haddii la waayo maxaa lagu samaynaya ajnebi nin ajnebi niman ajaanibi un ay joogaan waxay u badan yihiin culammada in loo tayamumo tayamum in loo sameeyo ee markaas maxaa loo dhihi waayey iyadaba haddaba waa daruure ha dhaqa nimanka ha dhaqan maxaa loo dhihi waayey qasligu dhaqitaanku waa cibaado asaga meyd in la dhaqa cibaado waay cibaadadana waxay isaga xidhantahay idaa amartukum biamrin faatuu minhu masadactu intii la awoodo in lagala yimaado haddii la awoodi waayo asalkii badelkii beddelkii in la aado laakiin daaweyntan qofkan la daaweynaayo iyado cibaado hadda maahane ee qofkan naftiisaa la badbaadinaaba si uunan marka dhimasho inuu ka badbaado ayaa laga feerinaa marka meeshaasi daruuradii waa ku dha waa ku dhici kartaa marka alfarqu bayna xaali اlmudaawaati wa taksiili اlmeyiti ana algasla meydka dhaqitaanka la dhaqa ama ana algusla qubayska meydka loo qubaynayo cibaadatun waay wاlmudaawaata daruuratun waay wاdaruuraatu tubixu اlmaxduuraat daruuraadku marka tan waa cibaado midanna waa daruuro wadaruuratu tubixu lmaxduuraat daruuraadkuna waxay bannaynayaan maxduuraat meeshaas marka marka uu joogo uu yidhi naagtu inay ajnebiyada nin ajnebiya inay daaweyn karto lidaruurati wadaruuratu tuqadaru biqadariha qaala ibnu baaal ibnu baaal marka wuxuu yidhi isagoo saa ka duulaayo wayakhtasu dalika bidawaati almaxaarim arrinkaa marka wuxuu qaas ku yahay bidawaati almaxaarim kuwa maxaarimta maxramnimada u saaxiibkaa naagtu hadday maxram tahay iyadaad maxaarimta in la hormariyo ama waxa ay daaweynaysa nimanka maxaarimteeda uma bilmutajaalaati minhunna maxaarimtii haddii la waayo naag ajnebi unbaa joogto maxaarimtiisii ninkan waa la waayo waana dhaawac naagaha ajnabigaanaagaha ajnebiyaadka ah ee isaga daaweyn karaa sifa loo kala hormariyaa ma leeyihiin ha wuxuu yidhi wayakhtasu dalika bidawaati almaxaarim haddii la waayo uma bilmutajaalaati minhuna لأna mowdc الjarxi laa yultadu bilamsihi bal yaqshaciru minhu اljildu naagaha laba u kala qaybina wuxuu leeyahay kuwa aan iyagu markaasi quruxda lahayn oo iska xoogaa da'da ah konton jir hadday joogto ama lixdan jir ay joogto lixdan jirka ninkan haddaa weysaa la leeyahay gabadhan labaatan jirka gadaala loo dhigaanna daruuratu tuqadaru biqadariha daruuradii qadarkeeda in lagu qadaro wa naag lixdan sano jirto ajnebi ha ka ahaato ninkan hadda xaal kale iyo xeelad kale lama haayo labaatan jir iyo lixdan jir lixdan jirkaa la hormarina haddaaweysaa haddii la helaya taas marka wuxuu yidhi lianna mowdica aljarxi laa yultadu bilamsihi bal yaqshaciru minhu ljildu sida badanna de meel dhaawaca badanaa de wax shahwo laga raadiye maan waaba laga yaqyaqsoodaaba qof dhiiggi saa uga burqanayo فإdا dacت الضaرuuرaة لغayr الmuتajaalaati falyakun bغayri mubaaشharaة walaa masin haddii markaa naag gabar yar u lahaayo iyadoo laftirkeeda wuxuu leeyahay marka taabasho la'aan iyo haddii laga maarmayo iyadoon taabanin hadday mucaalajey karto taas in lasii hormariyo waa weliba haddii la waayo marka xaa'il iyo wax inay ku taabato ilaa meelahaasoo marka gaarsiiyey waxaasoo dhanna culamadu waxay un ka keeneen qaacidada adaruuratu tuqadaru biqadariha baabu nasci الsahmi min albadani baabu nasci الsahmi min albadani leebka in laga siibo jirka caddayntiisii u baab yahay qofkan yani jihaadka ku jiree ku dhintay isagoo fallaartii ay ka taagan tahay fallaartii lala duugi maayo waa laga siibaya fallaarta oo sida dhiigga iyo kale maaha dhiiggiisa isagoo qabaa la duugaya dabcan oo la dhaqi maayo waxaas loo samayn maayo laakiin taasi ma keenayso inaan fallaaraha iyo laga siibaynin ma keenayso laakiin de wax hadday tahay xabad jirkiisa ku jirta in la jeexo la qalo wax duruufa ma keenayso taasayb waa in layskaga daayaa marka lagu duugaa taas laakiin fallaar bannaanka saaran oo ka taagan waa laga siiba qال xdثna محمد بن العلاء وهو أbو كرyب qال xdثna أbو أسامة عن برyد بن عبداللahi عن أbي بuردة عن أbي موسى رضي الله عنه qاaل rumya أbو cاamirin أbو cاamir waa la ganay fيi rukbatihi jilibkiisa ayaa leeb fallaar lagu gemay faاntahaytu إlayhi xaggiisaan gaaray faqاala waxa uu yidhi اnزc hada السhمa siib buu yidhi marka inzic haada sahma leebkan siib inzic haada sahma leebkan siib fanasactuhu waan ka siibay fanasaa minhu lmaa'u biyihii ayaa ka soo booday oo ka soo burqaday yacnii dhiiggii baa ka soo burqadoo ka wadaa fadakaltu calى الnabiyi sal ا l slam nebigaan u soo galay faahbartuhu waan u sheegay faqaala waxa uu yidhi allahuma اkfir licubaydin abi caamir marka xadiidka waxaa ku jirta fiihi jawaazu nasci sahmi min albadan jirka in laga siibayo fallaarta wain kaana fii hibbihi اlmowt xataa haddii laga siiba haba u dhinta haddii la doone walaysa dalika min alilqaa'i ila اtahlukati ida kaana yarju اlintifaaca bidalika hadduu in laga siiba leebkaani hadduu ku intifaacsanaayo waa laga siiba hadhow hadduu doono markaa haba u dhintaba haddii la doono ibnulmunayir isaga wuxuu yidhi tarjamadan wuxuu u keenay bukhaari si aan loo malaynin maadaama ninka shahiidka ah dhiiggiisa isagoo le la duugo in haddana dadka qaar aynan u qaadanin isagoo fallaarta ay ku suran tahayna inaan laga siibaynin dadka qaar inay saa fahmaan ayuu diidayaa fallaarta waa laga siibayaa laakiin dhiigga laga dhaqi maayo laba laba xugun oo kala duwan inay tahay inuu bayaaniyo baabu alxiraasati fi lghaswi fii sabiili اllah baabu bayaani fadli اlxiraasati ilaaladii fadligeeda ku soo aroora caddayntiisii buu baab yahay fi lghaswi duulaanka dhexdiisa qofka uu wax ilaaliyo oo ee waardiyaha lagu qoro في sبيل اللh إلahy jidkiisa جiهاadkii dhexdiisa qال xadثnا إسماعيiل بن khليiل وهuوa الkhزاaز waa بمعjamaaت خأda waa dhibicaysantahay labada zana waa dhibicaysan yihi أbو cabداللahi الكوفي ثiqة أkرaجa xadيiثه البخhاaرiي ومسلم وأbو dاud في الqdر qال أخبرnا علي بن mshر وهuوa علي بن mshر الqرشي الكوفي qاaضي الموصل ثiqة لah غرائب بعdma أضر أkرaجa xadيiثه الجماعة qال أخبرnا يحيى بن سعيد قال أخبرnا cبداللaه بن cاmر بن ربيcة قال سمعت cائشhaة رضي الله عنها تقول kاna النبي صلى اه عل سلم نبgu wuxuu ahaa sahira inuu yani soo jeeday habeenkiibuu habeenkii ayuu daahay uu soo jeeday aad u soo jeeday فلما qadima المدينةa madiine marku soo galay qaala waxa uu yidhi layta رaجuلا min أصحاabii alla mou jira nin asxaabtayda ka midoo saalixan wanaagsan yaxrusunii i ilaalinayo alleylata cawada nin saxaabadayda ka midoo wanaagsanoo caawa i ilaaliyo fiicana id samicnaa id cila samicnaa waxaanu maqalnay sawta silaaxin hub codkiisa yacnii waxaan maqalnay ciidan iyo yacni hub ayaan maqalnay oo dagaal iyo ciidan inuu meelaha ka dhow yahaan maqalnay yaa i ilaalinaya yaa i ilaalinayadaas marka waxaa laga qaadanaya qofku inuu is-ilaaliyo tawakulka ka hor imaan mayso oo qofku inuu yidhaahdo rasuulkii sal ll sl maxaa yeelay nebigii oo cid ka tawakul badan aynan jirin ayaa is-ilaali jiray dagaal markuu aadaya camburbereedkiisuu qaadan jiray asbaabta nebigu waa qaadan jiray haddaad tihaahdid yacni asbaabtii ma fiirinaya waa iska soconayaa un saas dee ilaahay uma samayno tawakulka iyo asbaabtuna ma isdiidayaan lianna tawakulkana allaana amray asbaabtana ilaahay waana amray marka ninkii tawakulan samaynaya yidha asbaabtiina aan la imaanin hal amaruu qaatay amar kalena waa ka tegi waxba ma samayn oo ilaahay wuxuuna amra asbaabta inaan qaadano yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum buu ilaahay khuduu xidrakum digtoonidiinna qaata oo yacni digtooni qaba marka macnaheedu maa ninku hadduu digtooni qabo oo asbaabihii marka uu la yimaado ninkaas inuunan tawakul lahayn ma laga wado faqaala waxau yidhi man haada kani waa kuma faqaala waxau yidhi ana sacdu bnu abi waqaas ji'tu waan imid liaxrusaka si aan kuu ilaaliyo fanaama nabiyu sal l slam nebigu waa hurday markaas xiraasada marka fadliga ay leedahay waxaa laga qaadanaya layta rajulan min asxaabii saalixan yaxrusunii leylata nebigaa dadka ku booriyey oo ku tirtirsiiyey ayb qaala xadaanaa yaxya bnu yuusuf ayb yaxya bnu yuusuf azimmi yaxya bnu yuusuf azimiyu ayaa leedahay bikasri zaayi walmiimi haqiila alkhuraasaaniy wayuqaalu lahu bnu abi kariimatana waa leedahay أkرج xadيiثه الbخاaرiي وبن maaجة qال أخبرnaa أbو bkri أbu bkrkan waa أbu bkr بن cayaaش شhucba شhucba ninka qaarige mqriga أbu bkr بن cayaaش الأسدي الكوفي الmqri ثiqة cاabd إلا أنhu لma kabira saأ xفظه markuu weynaado xifdigiisii waa xumaaday وkitaaبhu صaحيiح أkرجa xadيiثه أصxاaب الكتب الستة qال أخبرnaa أbو bkri can abi xasiin abuu xasiinkan magaciisa cuثmaan bnu caasim alasadi ayaa la yidhaahdaa hiqatun habtun sunniyu rubamaa dallas can abi saalix wahuwa abu saalix asamaan dakwaan can abi hurayrata radia allaahu canhu abu saalixan aad abu hurayra uga wariya ruwaadda yacni abu hurayra dadka aad wax uga wariyo abu saalixan iyo waxaa ka mid a hamaam ibnu munabih iyo acraj iyo saciid ibnu lmusayab iyo raggaasaa ka mida waa ragga abu hureyre aad uga badsaday sanad abu hureyre haddaad aragta badana ama abu saalixana ka warinaya cabdiraxmaan ibnu hurmus alacraj saciid ibnu lmusayab iyo raggaas yani hamaam iyo yaad arkaysa can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiy sal ly slama qaal tacisa cabdudiinaari diinaarka addoonkiisa waa halaagsamay cabdudiinaar marka waxaa loogu magacaabay maadaama hawadiisu ay diinaarkaas uu yahay hawadana ilaahay muxuu ku tilmaamayna macbuud la caabudo inay tahay ara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu bal ii sheega ilaahay leey ninka macbuudkiisa ka dhigtay hawadiisa oo ay naftiisa jeceshahay ninku marka hadduu cibaadada alla ka tago wax kaloo caabuda waxyaabahaas uu caabudayna waa hawadiisa ayb ibnulqayim wuxuu yidhi harabuu min alriqi aladii khuliquu lahu fabuluu biriqi الnafsi waالshayطaani waxay ka carareen inuu yidhi wni cubuudiyadii loo abuurayay dadkii ka cararayaan markaasaa waxaa lagu imtixaanay fabuluu biriqi الnafsi waالshayطaani addoon yani nafti iyo shaydaan inay addoommo u noqdaan marka ninkii ilaahay ka cararo addoon iyo ibliis unbuu u noqonayaa addoon marka imaa addoonnimada alle inaa ogoshahay inaad yacnii addoonnimo ibliis hadhow aad yacnii qasab ku ogolaato walidaalika marka waxaa lagu magacaabay maadaama uu cibaadada macaanideeda waaweynna waxaa ka mid a maxabada cibaadada macaanideeda waaweyn waxaa ka mid a almaxaba yacni ilaahay macbuud waa ma'luuh waa midka quluubta ay jeceshahay macaani fara badanoo marka cibaadada ka mida waxaa weeyaan bal aslu qofka cibaadaadka waxaa asalka u ahee ku bixiyo waxaa ka waa maxabadaba qofka ilaahay hadduu jeclaado cibaadaadkii waa u fudud yihi inta maxabadiisu la egtaha cibaadaadkiisu la egyahay walidaalika marka haddii ninkan marka cabdudir cabdudiinaar maxaa loo dhahayaane diinaarka jacaylkiisaa ku badan qalbigiisa ku weyn maadaama qalbigiisa uu ku weyn yahay adiga waxa qalbigaaga jacaylkiisa uu ku weyn yahay addoon u tahay waa lagu nisbay karaa ibnulqayim iyo ibnu taymiya saasay dhahayayb tacisa cabdudiinaari diinaarka addoonkiisiiba waa halaagsamay wadirhami dirhamka addoonkiisa waalqatiifati marada waalkhamiisati go-a nin dhan baa marka go' iyo mara ah addoon addoon uu yahay jacayl u qaba darteed in ucdiya haddii la siiyo radiya waa raalli noqonaya wain lam yucda haddaan la siininna lam yarda raalli ma noqonayo yacnii caradiisa iyo jacaylkiisa ridihiisa nacaybkiisu wuxuu ku dhisan yahay dirhamkaas ama diinaarkaas zamankan yani waktigan dadku waxa ay u badan yihiin saas oo qofka yacni jacaylkiisa nacaybkiisa kulli welihiisa iyo berihiisa waa lacag ninkii lacag siiyo ama yahuud ha noqdo ama cifriid ha noqdo ama muslim ha noqdo aniga lacag unan aqaanaa way wax hadda socdana ninka ninkii lacag siiyo lacag u qorana waa difaacaya lagama taabo karo waa jecel yahay qofkii aan lacag siininna waxuu rababa ha ahaadee muslimkou doona ha ahaadee waa necab yahay oo dadka marka hadday wax qiimaynayan waxay ku leeyihin qoladaasna maxayna siiyeen annaga gaalada waaba noo roon yihiine waa kuwana sidaan na yeelayo waxaas na siinayo kuwan muslimka maxayna siiyeenuu ku leeyahay idan marka iimaankaaga iyo xubigaaga iyo buqdigaaga haddii wax lagu siiyo un hadday la eg tahay walahaaga iyo barahaagu ma saxsana waa khaldan yihi in ucطiya radya wain lam yucda lam yarda lam yarfachu israa'iilu wamuxamed bnu juxaadata can abi xasiin wazaadanaa cumaru marka hadda xadiidkan tarjamada ma ku cadda laakiin dariiqa soo socdo ayaa tarjamada marka mudaabaqadeedu ay ku imaaneen wazaadanaa camrun qaala akhbaranaa cabduraxmaan bni cabdillahi bni diinaar can abihi can abi saalix can abi hurayrata can اnabiy sal l slama qaal tacisa cabdu اdiinaari wacabdu اdirhami wacabdu اlkhamiisati in ucطiya radya wain lam yucطa sakita tacisa waa halaagsamay wantakasa waa dabagedoomay waidaa shiika hadday qodaxi muddo oo yacnii la mudo falan taqasha iskama bixiyo hadday qodaxi muddo oo yacnii la mudo ninkaasi yacnii musiiba hadday ku dhacdo musiibadaasi kama gudbo oo sabar oo uga gudbo male sabar iyo alla kaalmaysasho oo uga gudbo ma haysto duubaa licabdin laan jannaad addoonay u sugnaatay aakhidin bicinaani farasihi faraskiisa xakamihiisa ku dhegan fii sabiilillahi ugu dhegan jihaadkii dhexdiisa ashcaa kaasoo marka yacnii ashcaa uu basaasan yahay ra'suhu madaxiisa ra-suhu marka waxaa weeyaan waxay ku caamilkeedii aaweyna ashcaa lanna ashcaa sifa mushabaha sifadaa marka mushabahada abaa marka waxay u dhaqmaysaa ficil laazima soo maha faacilay marka raaficina ashcaa aniga ashcain bowba ii dhigay ashcain sax maaha ashcaa inuu yidhaahdo waa lan maa laa yansarif labada cilaa ku jirta maxay tahay maya calamiyi maaha wasanulficli iyo cilada labaad yaa sheegi kara maya ashcat maa ajamii ah صifa waa waصf waصfi iyo waxaa waaye iyo iyo wasnulficl labadaas cilo maalasarif saasay ku noqota naxwada waa maba la akrista meeh meel laga tegay naxwada meelaha lagu akriyaa in la akhristo qofku marnaba inuu ka taga maaha xataa inuu daalacdo waa kutubta naxwaha hadduu isleeyahay naxwihii waa baratay waa kaa kala fakar midda kale kitaabka haddaad yacnii la akriyo sharaxan haddaad daalaca lahaydeen naxwihii markaas waa waxuu idiin noqon lahay tadriib waa baratiku idiin noqon lahay lanna sharaxan ma shaqlana ninaan naxwo aqoonin ma sixi karan marka naxwada cilmiga aasaasay u tahay yaa layska dhaafin hadhow qofka marka ceebayba ku tahay inuu inta bukhaari baranayo naxwona uusan waxba ka gara karin wareer aasha markaa wuxuu yidhi duubaa licabdin aakhidin bicinaani farasihi fii sabiili اllahi kaasoo ashcaa basaasan ou basaasan yahay ra'suhu madaxiisa muqbaratin ay tahay mid la booreeyey qadamaahu labadiisa lugood labadiisa gomadoodna la booreeyey muqbaratin waa ismu mafcuul ismu mafcuulkana muxuu camal falaa marka ficil mabni lilmajhuul shaqadiisuu qabtaa qadamaahu marka waa naa'ibulfaacil oo kale u yahay muqbaratin soo maa oo hoos dhigan tahay midaan muqbaratin iyada maalaynsarif maaha yah sifo aakhidin addoonkaasoo muqbaratin la booreeyey qadamaahu labadiisa gumadooda midin hoos dhigaayo idinka haa dabdi saxda saas in kaana fi lxiraasati hadduu yahay waardiyaha hadduu ku jiro kaana fi lxiraasati xiraasada dhexdeedu ahaanaya yacni haddii la yidhaahdo waardiyo qabo ha qabanaya ma diidaayo wain kaana haddii uu yahay fi saaqati ciidanka kuwiisa dambe gadaal taga haddii la yidhaha ama gadaal soo soco haddii la dhaho kaana fi saaqati ciidankaas dambe ayuu noqdaa yacni meelna ma diido waayo waa nin ilaahay dartii uun u soconayo in ista'dana hadduu fasax dalbado lam yu'dan lahu looma idmo fasax yaraan rabaa haddii uu yidhaha nin la yaqaano maahanoo lama fasaxayo oo dadka agtooda weji badan kuma leh wain shafaca haddii uu ergeeyena lam yushafac lagama erge aqbalayo yacni waa nin iska mutawaadic oo ilaahay agtiisana ka weyn laakiin dadku aynan aad u aqooninoo ninka amiirka iyo ma yaqaano sidiisaasu isaguna iska rabaa maxalushaahidka marka waxay tahay in kaana fi lxiraasati kaana fi lxiraasati qaala abu cabdillaahi lam yarfachu israa'iilu wa muxamed bnu juxaadata can abi xasiin wqaala tacsan ayuu yidhi fakaanahu yaquulu faatcasahum اllaahu ilaahay subxaanahu wa tacaala ha halaago tacsan halaag duubaa fucalaa min kulli shayin shay kastoo dayibin wanaagsan wa hiya yaa-un xuwilat ila alwaaw waa ya waaw loo wareejiyey yacni duubaadiibu wuxuu ka fiirinaa ayib iyo meelahaas nacam wa hiya min yaiibu ayay ka ahaatay yadiibaa marka waa ibdaala lagu sameeyey saasuu leeyahay laakiin duuba waa isim oo calama geed geedaha jannada ka mida ayaa magacaas duubaa la yidhahda baabu fadli اlkhidmati fi اlghaswi baabu bayaani fadli اlkhidmati adeega qofka uu khidmeeyo fi lqaswi duulaanka dhexdiisa uu ku khidmeeyo fadliga ay le ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa muxamed bnu carcarata qaala xadaanaa shucbatu can yuunusa bni cubaydin can haabitin اlbunaaniy can anas bni maliki radia allahu canhu qaal saxibtu jariira bna cabdilaahi aan la saaxiibay fakaana yakhdumunii wuxuu ahaa inuu ii adeegaye wa huwa akbaru min anas jariirna anas waa ka weyn yahay jariir baa khidmaynayo adeegaayo anasaana labadooda yar ninka loo adeegayo qaala jariirun jariir waxau yidhi innii ra'aytu alansaara anugu waxaan ansaar ku arkay yasnacuuna inay samaynayaan shay-an wax laa ajidu aanan helaynin axaddan qof oo minhum iyaga ka mida aanan arkaynin ilaa akramtuhu inaan karaamaynayo maaha yani ansaar waxaan ku arkay wax aanan qof iyaga ka mida aanan arkaynin ilaa inaan karaameeyo maaha yani waa ka wadaa yani nebiga say ugu dadaalayeen iyo say nebiga ugu khidmaynayeen ayaa waxay igu bixisay qof ansaariya inaanan arkin ilaa inaan anigana u khidmeeyo on karaameeyo maaha tarjamadii xadiidku marka mudaabaqadoodu waa daahir qaala xadaanaa cabdulcaziiz bnu cabdillaahi wahuwa aluweysiyu qaala xadaanii moxamed bnu jacfar can camri bni abi camrin mowla almuطalibi bni xanطab anahu samica anas bna malikin radia allahu canhu yaquul kharajtu maca rasuuli illahi sal l slama nebigaan la baxay ilaa khaybara khaybar akhdumuhu xaal aan u adeegaayey falamaa qadima الnabiyu sal l slam nebigu markuu soo galay raajican isagoo soo noqonayo wabadaa lahu ouna u soo muuqday uxudun buurtii uxud uxud waa buur madiine ku teedsan qaala waxau yidhi haadaa jabalun kan waa buur yuxibunaa annagana jecel annagouna jecel yahay wanuxibuhu annagana waan jecelnahay uma ashaara biyadihi gacantiisa ayuu wuxuu ku ishaaray ila lmadiinati madiine xaggeeda qaala waxau yidhi allaahuma yaa allaahu allow innii uxarimu anigu waxaan xaram ka dhigayaa maa bayna laabatayha madiine labadeeda laab dhexdooda labadeeda xaro ka taxriimi ibraahiima makata ibraahiim sida uu maka xaram uga yeelay oo uu xaramnimadeeda u caddeeyaan anigana u caddaynaya allaahuma baarik lanaa ilaahu noo barakee fii saacinaa wa muddinaa saaceenna iyo koombadeenna mudkeenna oo yacni meeshaas marka waxaa ku jiro nebiga sala allahu calayh waali wasalam anas anas nebigu u khidmaynaayey khaybar dagaalkii khaybar dhexdiisa qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud aburabiic wahuwa zahraaniyu can ismaaciila bni zakariyaaa qaala xadaanaa caasimu can muwariqin can muwariqin alcijliyi can anasi radia allahu canhu qaal kunaa maca anabiy sal l slama nebiga maciisaan ahayn akarunaa dillan ka noogu har wanaagsan akarunaa midka ugu badan dillan xagga hooska alladii kii weeyaan yastadillu harsanaayo bikisaa'ihi maradiisa yacnii nebigan duulaan u raacnay ninka noogu hoos badan oo hoos fiican haysto waa ninka go'iisa intuu kor u qaato qoraxda isaga dhigo xaalkay ku noolaayeen bal arag dadku hadda marka waa ka lacag badannahay waa ka tin ahaan waa ka badannahay haddana maca daalika waxba mahay khidmadii ay diinka u qabteen iyo dadaalka ay u dadaaleen wax u dhow xataa lama samayn kara mara de waxaan tawfiiqna waa ku xihan tahay daacadnimadana waa ku xihan tahay dabcan wa ama aladiina kuwa saamuu soomeen falam yacmaluu shay-an dadkii soomay waxba ma aynan samaynin yani waxba ma samaynin wuxuu ka wadaa iyagu de dad kulaylkaas jiro haddana ay sooman yihiin aad uma khidmayninoo ka wadaa khidmada iyo shaqadii la qabanayay ma aynan aad uma aynan shaqayn waama aladiina afdaruu laakiin kuwii afuray fabacaduu rikaaba awrtii bay kiciyeen wamtahanuu dharkii markaa yani shaqada ayay labisteenoo waa shaqeeyeen ilaa ay wamtahanuu macnaa yacnii jirkoodii iyo dharkoodii ayaa wasaqoobay shaqadoo ku wasaqoobay ayaa laga wadaa wacaalajuu ayb way yani waxbay kariyeen wacaalajuu way kariyeen cuntadii dherigii iyo waxaasay dabka saareen waa dejiyeen faqaala الnabiyu sal ا slam nebigu waxau yidhi dahaba almufdiruuna kuwii afuray alyowma maanta waxay la tageen biاljri ajrigii bay la tageen dadkii afuray maanta ajrigii iyaga qaateen meeshaa marka maxaa laga qaadanayaa labadoodan maxay kuwan afuray ajriga ay ku heleen khidmaday ku heleen marka khidmadu waa inay fadli badan tahay baabu fadli man xamala mataaca saaxibihi fi اsafari baabu bayaani fadli man qof fadligii caddayntii ayuu u baab yahay xamala qaaday mataaca saaxibihi saaxibkiisa alaabtiisa qaaday fi safari safarka dhexdiisa inta safarka lagu jiro ninkii nin saaxibkiisa alaabta u qaaday ajriga uu leeyahay fadliga uu leeyahay qaala xadaanaa isxaaq bnu nasr qaala xadaanaa cabdurazaaq can macmarin can hamaami can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiy sal l slama qaal kullu sulaamaa xubin kasto calayhi sadaqatun korkiisa sadaqa ah kulla yowmin maalin kasto xubin kasta oo ilaahay ku siiya sadaqaa laga rabaa maalin walbood soo kacdo yuciinu arajula icaanatuhu kaalmayntiisa alrajula ninka uu u kaalmeeyo fii daabbatihi daabbadiisa dhexdeeda uu ugu kaalmeeyo yuxaamiluhu ou xambaarayo calayha korkeeda u qaadayo ow amase yarfacu calayha mataacahu alaabtiisiiba uu kor yeelayo oo daabadda korkeeda uu yeelayana sadaqatun weeyaan marka yuciinu hadda waa ficil mudaaric laakiin masderaa laga laqbaynaya masderkaas waa fii maxalli rafcin mubtada sadaqatun taasna khabar iyadoo hadda adaadkii wixii masderka keenaya maadi iyo anti iyo eegoon jirin saas yuciinu arajula icaanatuhu rajula kaalmada uu ninka u kaalmaynayo fii daabatihi yuxaamiluhu calayha ow yarfacu calayha mataacahu sadaqatun waaye wاlkalimatu ayibatu kelmadda wanaagsan iyadana sadaqatun waaye wa kullu khaطwatin tallaabo kastoo yamshiihaa uu soconaya ila salaati uu soconayana sadaqatun waaye wadallu ariiqi wadallu ariiqi jidka tusitaankiisa jidka tusintiisa oo qof habawsan dhunsan oo jid la tusaana sadaqatun sadaqa waaye yacnii nebigu waxuu rabaa inuu na fahamsiiyo sadaqada iyo waxtarku inaynan ahayn maal la bixiyo keliya inaynan ahayn oo sadaqada iyo waxtarka waxaa ka mid ah qofka inaad cilmi wax ugu tarto inaad kaalmo xooggaaga inaad ku sadaqaysato lacag ha siinin laakiin xooggaagii sadaqayso maskaxdaadii sadaqayso fakerkaagii iyo aqoontaadii sadaqayso sadaqadii waxaa kale ku imaan kartaa yacnii qofkii oo dariiq tusta oo aada anfacdo iyo wejigaagiiya sadaqaysan kartaa oo ninka maanta hadduu ku yidhaha warniyow kaale meeshaas wax igala soo dhammay danaa iiga xiran dadkama dadkii ma aqaano kaale bal adiga wax ii sameeya war ninkan waxa loo sameeya waa loo sameeya ajri baad leedahay xaajo qof walaalkaa aada u socoto wax fiican waxyaabahaas oo dhan xataa sadaqada waxaa ka mida soo gelaya adiga dhibkaaga inaad dadka ka celisid sadaqo wa ilaa nebigu sal l slam meeshaasuu gaarsiiyey laakiin annaga sadaqa markii lasoo qaado waxaan ka fahamsannahay jaabka uun lacag ka soo bixi dhiib waxyaabahan kale kama fahamsana ayb baabu fadli ribaati yowmin fii sabiili اllaah maalin heegan la galaa fadliga ku soo aroora caddayntiisiiba u baabayaha fii sabiili اllahi jihaadka dhexdiisa wa qowli اllaahi caza wajala ilaahay qowlkiisa macnihiisa yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniinay isbiruu sabra wasaabiruu sabartama cadowgii la sabartama waraabiطuu heegan noqda waاtaquu llaha ilaahay ka cabsada lacallakum tuflixuun qال xdثna cبdاللh بن mنيir smca أbا النضر qال xdثna cبدالرحمن بن cبدالله بن dيnاr عن أbي xازم عن سهل بن سعد الساacدي رضي الله عنه أنa رsuuل الlh صلى اه وسلم qاal رibاaط yومi maalin heegan la galaa fيi sabiiل الlah ilahi jidkiisa lagu galaa khayr min الdunya وma عalayha addunyo iyo waxa korkeeda saaran waa ka khayr badan yahay wamowdicu sawdi axadikum midkiin jeedalkiisa meel ou dhigo min aljannati jannada ka dhigaa khayrun min addunya wamaa calayha adduunya iyo waxa korkeeda waa ka khayr badan yahay waarawxatu caraabada halmar caraabada yaruuxuha alcabdu addoonka uu caraabayo fii sabiili illahi ilahi jidkiisana uu ku caraabayo aw ilqadwatu ama kallahaadda khayrun min addunya wamaa calayha ayb marka xadiidkan isagana de macnihii tarjamaduu tilmaamaya ribaadkaasi marka ama heegankaasi fadliga iyo khayrka ku jira ayuu sheegaya biاllahi towfiiq sala اllah wslm calaa nabiyina mxamed